أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland oo ka cagajiidaya dalab uga yimid dowladaha kenya iyo etoobiya oo ku saabsan in wadahadal uu la furo murtad xasan gurguurte shil gaari oo sababay khasaare nafeed oo ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya aabbaha dhalay mid ka mid ah askarta kenyaatiga ee ku jira gacanta mujaahidiinta oo ka dalbaday madaxweynaha kenya in uu ka shaqeeyo sii daynta wiilkiisa askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho multaqadiimeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaasi wafdi ka socda maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku tegay degmada kamsuuma iyagoo multaqo ballaaran u qabtay bulshada ku dhaqan degmadaasi nadwo cilmiyeed ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada bulafulay oo ka qabsoontay masaajidka jaamaca ee degmadaasi mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool oo booqasho ku tegay macadka waxbarashada ee albasiira oo ku yaala deegaanka ceelansaar ee wilaayadaasi golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gada oo bogaadiyey guusha weyn ee ay gaareen muslimiinta reer falastiin waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ka cagajiidaya dalab uga yimid dowladaha kenya iyo etoobiya oo ku saabsan in wadahadal uu la furo murtad gurguurte nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in labadii maalmood ee u dambeysay ay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ay ka dhaceen kulamo gaargaar ah oo ay yeesheen taliyayaasha sirdoonka kenya iyo etoobiya nuurdiin xaaji oo ah taliyaha nabad sugidda xukuumadda kaafiradda kenya iyo dhiggiisa etoobiya oo lagu magacaabo ridwaan xuseen ayay wararku sheegayaan in waxyaabihii ay ku gorfeeyeen oo kulmadan ay ka mid ahaayeen khilaafka ka dhex caloosana kooxda eridada soomaaliya iyo maamulka ashaalada dareerka jubbaland ilowareedyo ayaa sheegaya in murtad axmed madoobe oo ah madaxa maamulka ashaalada dareerka jubbaland oo markii dambe qayb ka noqday kulamadaasi kadib codsi ka yimid taliyaha ashaalada dareerka kenya nuurdiin xaaji kulanka dambe ee saddex geesoodka ah ayay wararku tibaaxayaan inuu socday saddex saacadood oo xiriir ah kaasoo axmed madoobe lagu saaray cadaadisyo ah sidii uu tanaasul badan u samayn lahaa islamarkaana uu ula heshin lahaa madaxda kooxda eridada soomaaliya kulanka oo lagu soo warramayo in natiijo la'aan uu ku soo idlaaday loona ballamay kulamo kale ayay haddana warar hoose oo warbaahinta qaarkeed heshay ay tibaaxayaan in taliyaha sirdoonka etoobiya uu si cad ugu sheegay murtad axmed madoobe in dhankooda ay ku shaqayn doonaan heshiisyadii ay wada saxiixeen gaal abiy axmed iyo murtad xasan gargoorte walow loo ballamay kulamo kale haddana xogo dheeraad ah oo soo baxaya ayaa tibaaxaya in taliyaha sirdoonka kenya uu ka shaqaynayo sidii la isugu horfariisin lahaa murtad gargoorte iyo murtad axmed madoobe inkastoo la sheegayo in axmed madoobe uu arrinkaasi ka lagu jiidayo etoobiya iyo kenya ayaa saamaynta ugu badan ku leh gumaysiga casriga ah ee duulaanka qaawanaha lagu soo qaaday dalka soomaaliya waxa ayna labadani dal ku dadaalayaan in soomaaliya ay ku yeeshaan dabadhalifyo heshiis ah shisheeyahana heshiis la'ah kulamadan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo ka hor murtad axmed madoobe ee laga dhoofiyey magaalada kismaayo lana geeyey dalka kenya taasoo keentay in kooxda riddadu ay cambaarayso xukuumadda kaafiradda kenya iyadoo ka codsatay sababta ay u geysay magaalada nairobi inay u soo bandhigto balse cambaaraynta ka timid dhanka kooxda riddada ayaanay wax saamayn ah ku lahayn dowladda kaafiradda kenya shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya ayaa ku waramaya in saaka magaaladaasi duleedkeeda uu ka dhacay shil geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed shilka ayaa yimid kadib markii uu gudoomiyey gaari nooca raaxada ah waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay ilaa laba ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale gaariga shilka galay ayaa wararku sheegayaan inuu kasoo baxay magaalada burco balse uu shilka ku galay duleedka magaalada hargeysa deegaanada uu ka aramiyo maamulka ridada ah ee somalilan waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanayay shilka gawaari oo ay dhimashay dhaawac ku noqdeen dad fara badan booliska somalilan ayaa sheegay in sanadkii lasoo dhaafay ay dhaceen ilaa toddoba boqol toban iyo sideed shil kuwaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya boqol siddeetan iyo siddeed qof halka ay ku dhaawacmeen afar kun afar boqol konton iyo afar qof sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen xoolo gaaraya shan boqol labaatan iyo siddeed neef aabbaha dhalay mid ka mid a askarta kenyaatiga ah ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ka dalbaday madaxweynaha kenya in uu ka shaqeeyo sii daynta wiilkiisa cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey ciise ibraahim oo ah aabbaha dhalay askari maxbuus ah oo kenyaan ah kaas oo lagu soo qabtay dagaalkii taariikhda gale ee ceelcadde ayaa jeediyey baaq cusub oo ku socda dowladda salibiyadda ah ee kenya isaga oo warbaahinta kula hadlayay magaalada wajeer ayuu sheegay in wiilkiisa cabdulaahi ciise ibraahim uu fariintiisa ka daawaday internetka kadib ku dhowaad sagaal sannadood oo uu weysnaa raq iyo ruux intuba waxa uu ku eedeeyey dowladda kaafiradda ah ee kenya in wiilkiisa oo ahaa askari ay halis gelisay naftiisa markii ay u dirtay dalka soomaaliya oo ah qubuuraha soo duulayaasha aabbaha dhalay maxbuuskan ka tirsan ciidanka militariga kenya ee loo yaqaano k d f ayaa waxa uu ka codsaday william ruuto madaxweynaha haatan talada haya in uu soo daayo dhammaan askarta maxaabiista ee ku jira gacanta shabaabulmujaahidiin
cabdulaahi ciise anigaa dhalay wiilkayga dowladda kenya aan ku ogaay waa waay sagaal sannaad maqan yahay carabi jaris maasliga waa waay dowladda kenya maalan waddankiisa inay u dirtay oos ku dhintay waxaan haystay inas dhintay oo la waayey oosba dhintay oos meyd yahay hadda waxaa soo baxday ninka inas nool yahay dowladda kenya waxaan ka codsanaan madaxweynaha ka codsanha waa in dhambeele maalinkiis asaga la waayan indhaha ka madoobaaday waxaan u sugayn oo naf oona haysta ma leh madaxweynaha kenya waxaan ka codsanaa waxaan ka doorana wajeer intaasoo kuraa ugu dhacday waa inayn jecelnahay inood wiilkaahin iya inaas wax noo qabtaa yeedmo inaad nagu saaxda ma ahayn waxaan ka codsanaynaa wiilkaahin ioo wiilisha noola soo dee oy dowladda la xaaldanta oy arrintan dowladda gasha dowladda intaanaan ka codsanaynaa cabdulaahi ciise ibraahim oo ka mid ah maxaabiistii mujaahidiintu ay ku qabteen dagaalkii ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa isbuucii hore ka soo muuqday muuqaalo dhowr ah oo ay bahaysay mu'asasada alkataa'ib isagoo ugu baaqay dowladdiisa inay ka shaqayso sidii loo sii dayn lahaa ujumbe kwa serikali ya kenya haswa mheshimiwa rais william kipchirchir samea arab ruto si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna muuqaalkan ee faafisay mu'asasada alkataa'ib ayaa si toosa u gaaray dhinacyadii uu ku socday iyadoona warbaahinta maxalliga ah ee kenya iyo baraha bulshada ay si aadaha iskula dhex qaadayaan muuqaalkaas dadka kenyaanka ah ayaa ku cadaadinaya dowladda kenya in ay soo badbaadiso askarta maxaabiista ah ee galay gacanta mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid rabbaani askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa qarax la beegsadeen isbaarada shabeelle ee taalla duleedka magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadkii murtadiinta ee isbaaradu ay u taallay multaqadiimeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaasi cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo haya wuxuu ahaa multaqo dacawi ah kaasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loona qabtay haweenka ku nool magaalada jilib wuxuu sidoo kale multaqahan ka qabsoomay qaar ka mid a degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe multaqaha lagu qabtay magaalada jilib waxaa ka soo qayb galay boqolaal haweenka reer jilib waxaana mowduucyada lagu qaatay ka mid ahaa doorka ay hooyadu ku leedahay tarbiyada ilmaha ilaalinta shacaa'irta islaamka dabeecadda wanaagsan iyo waxyaabo la mid ah waxaa kale oo multaqaha ka mid ahaa su'aalo la weydiinayey dhammaan ka soo qaybgalayaasha laguna bixinayey abaalmarinno su-aalaha ayaan sii gudagalay su-aasha ugu horreysa waxay tahay qur-aanka lafdiga alxamdulilaah ah suuradaha awalkooda lafdigaasi uu ku soo arooray oo ku yimid tiradoodii waa imisa waa midda labaad ee suwarta magacyadoodana maxay yihiin haddaan isku dayo su-aalahaas cadadka haddaan sheego waa shan suuradood suurat alfaatixa suurat alancaam suurat asaba suurat alfaadir suurat alkahfi
jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah cilmigeedana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u siyaadiyo waxaad sheegtaa sababta ay ku soo degtay suuratu qul yaa ayuha alkaafiruun su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo sabab nasuulka suuraddaas waa markay kufaarta ay dheheen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marnala caabud ilaahaydeenna annaguna kuwaagaan marku ilaahagaan markula caabudayna nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay lakum diinukum waliya diin jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah
markii uu multaqaha soo dhammaaday qaar ka mid ah haweenka ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii uu socday multaqaha uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab murtaqadani murtaqa aad u qiimo badan ee heesaasay kusoo gabangabowday marka saasaan uga mahad celinaya raggina soo gaara walaalaha ah kadibna waxaan codsanaynaa inay sidaasoo kale ay noo soo nashaadiyaano
dadkii maaragta ay ka qayb galay murtaqadii ka dhacday hoolka weyn ee sumaya degmada jilib oo muxaadarooyin iyo maaragtaaye baraarujin ah taaye dardaaran ah iyo mid su'aalo diini ah maarata waxbarashada iyo lagu ogaanayay iyo heerka la maraayo micnaha aad iyo aad ayaanan ugu faraxsannahay waxaanu joognaa madarasada sumayo multaqaana loogu galay aad iyo aad u qiimo badan dhowr qaybood ka kooban annagana ilaahay subxaana wa tacaala kuwa ku dhaqmo oo waddada nala tusay qaada ilaahay uu naga dhigan ilaahay weydiisanana subxaana wa tacaala wafdi ka socda maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay degmada kamsuuma iyagoona multaqa ballaaran u qabtay bulshada ku dhaqan degmadaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya addacwatu ilallaah waa hawshii ugu muhiimsaneed ee loo soo diray rususha gadaashoodana ay ka dhexleen khulafadii raashidiinta saalixiinta iyo culimmadii rabbaaniyiinta isaga oo ka ambaqaadaya ahmiyadda mas-uuliyadda culus ee saaran wuxuu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay qorsheenayey isbeddelo cusub oo lagu horumarinayo dacwada wuxuuna kulamo muhiima la qaatay dhinacyada ay tahay in lagala tashado waxqabadkan barakaysan ee ay taladu ka go'do wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa dhowaan ducaad ka socta maktabka dhexe ee dacwada mujaahidiinta ee socdaala ku mareen degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada wuxuuna ahaa wafdi kormeer ah waxay ugu horeen xamladooda dacwiga ee ka ambaqaadeen kormeer ay ku sameeyeen maraakiista iyo madaariista waxbarasho ee kamsuuma iyagoona kulamo ballaaran la yeelanayay qeybaha bulshada si ay ugu kuurgalaan waxbarashada iyo howlaha dacwo ee degmada loogana dhaqaajiyo halkala joogo si raggii tagay loogu oofiyo ballankii ahaa dardargelinta dacwada islaamka sidoo kale waxaana dawaad cilmiyeed lagu qabanayey madaariista iyo masaajidda ay qayb ka ahaayeen waxyaabihii ugudiga soo qorsheeyey si dadka baraarujin joogtaha loogu sameeyo arrimaha bulsho ee muhiimka ah cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada dhan baa ku wanaagsanaato adduunyada ilaahayba subxaanahu wa tacaala dusheeda waxa yaalloo dhanaa ku wanaagsanaado adduunya aakharaa ku wanaagsanaado adduunyaa lagu helaa aakhiraa lagu helaa cilmi baa lagu helaa owlaad baa lagu helaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa koomka dhan baa ku wanaagsanaado maadaama uu guddiga yahay mid taxfiis iyo dhiirigelin waxaa multaqa ballaaran oo nuuciisu cusub yahay lagu qabtay fagaaraha isgooska shareecada ee kamsuuma kaasoo uu guddiga ku soo gudbinayey su'aalo ku wajahnaa dadweynaha si dhanka kale loo qiimeeyo heerarka aqooneed iyo garaadka bulsho ee xagga waxbarashada waxaana qofkii ka jawaaba su'aalaha la siinayay abaalmarin su-aasha ugu horraysa waxay tahay maxay tahay aayadda haddii ruuxa uu akhriyo ama shakhsiga uu akhriyo xilliga uu seexan rabo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xifdinayo shaydaankana uusan u soo dhowaanaynin ilaa waaga uu ka baryo magacaygu waa maxamuud mukhtaar cumar waxaan ka soo qayb gelay multaqahan ballaaran oo culimmada noo qabadeen waxaan ka socdaa madrasada alfurqaan degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose su'aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa aayatulkursi su-aasha jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah jazaahullah khayr ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisa ha siyaadiyo abaalmarintiisana waa saddex doolar gabdhaha iskale su-aashaas waxaa laga rabaa inay ka jawaabaan su-aasha u dambaysa waxay tahay waxaad sheegtaa lix ka mida magacyada cambaha ayaad sheegaysaa lix ka mid ah bismillaahi raxmaani raxiim magacay ah faadimo cabdiqaadir cabdikariim maaday oo ka dhasha degmada kansuuma walaayada islaami jubbada hooseyd sucaal inaan ku jawaabaa rabaa camba dhoodhow booribow shushuunle buruqle dacafaraan shishiire
su-aashii la weydiiyey gabadha waxay ahayd sheeg lix ka mid ah magacyada cambaha jawaabtay ka bixisay waa jawaab sax ah abaalmarinteeda waa saddex doolar
waxay ahaayeen kuwa si aadah ugu riyaaqsanaa su'aalaha ka warcelintooda ayaana si aadah loogu tartamayey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada kamsuuma oo iyagana hormuud u ahaa bulshaweynta kamsuuma ayaa soo jeediyey kelimaad bogaadin ah waxayna carabka ku adkeeyeen ahmiyadda hawshan si bulshada loo kobciyo garaadkeeda iyo garashadeeda waxaan taagannahay iskooyska shareecada ee muxaafadada kamsuuma ee walaayatu jubba sufla haddaan nahay sakiiri kabiirbo waana farxad geliyey walaalihii inoo qabtan allaha barakeeyo juhdii badanna way ku bixiyeen mujtamacii oo dhanna waa isugu imaaday waxaa ka mid a su'aalaha su'aashii ugu dambaysay inaan reergoodna nala ogaaday cambaha tawana la weydiiyey insha allah su'aalaha aan la yaabay ka mid aheed waana ku faraxsana waana bogaadayna waana soo dhowaynaynaa mar walbana waa jecelna saan oo kale in su'aal naloo weydiiyo magacayga waxaa la yidhahdaa nabadoon nuur cabdiculuw waxaan ka soo hadlahayaa degmada kamasuuma maanta waxaa noo imaaday marti maktabka dhexe ee dacwada ah ee haddaanu nahay nabadoonnadii degmada kamasuuma waxyaalo badan ayay indheheenna ku dhaceen ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadkii soo qabanqaabiyey ilaahay ajari xasanaad allaha ka siiyo waxaa maalmaha soo socda lagu wadaa in mashaariicda xagga dacwiga iyo ololahan ballaaran ee maktabka dacwada si aadaa looga dareemo degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose islamarkaana uu maktabka la soo baxo dardar hor leh maadaama bulshadu tahay mid u ooman fahamka iyo barashada diinta allaah ammaanada ugu culusna ay tahay midda dusha kaga taal mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada taa oo ku rixday maamulka sare ee maktabkan inuu qaado tallaabooyin waaweyn iyo qorshayaal muhiim ah si isbeddel uu ugu sameeyo majaalkan kaalinta ballaaran ugu jira mujtamaca muslimka iyo diinteenna suuban nadwo cilmiyeed ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka dhacday masaajidka jaamaca ee degmadaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya nadwadan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka qabsoontay masjidka jaamaca ee degmada buulafullaay ka hor nadwada waxaa la shaaciyey ogeysiis muujinaya inay dhacaysa nadwo cilmiyeed ka duwan nadwaadkii horey loo qaban jiray taas ayaana keentay in dad badan ay nadwada soo xaadiraan waxyaabaha nadwadan ay kaga duwaneed nadwaadkii horey loo qaban jiray waxaa ka mid ahaa kow wakhtiga nadwada oo xakamaysnaa ama xadidnaa waxaana shiikh weliba oo nadwada ka qaybgalaya la siinaya toban daqiiqo oo keliya labo shiikhu weliba marka muxaadarada uu dhammeeyey waxa uu soo saaraya su'aal ku aadan mowduuca uu jeediyey taasoo uu soo dhexdhigaya bulshadii ku sugnayd masjidka jaamac ee nadwada dhegaysanaysay islamarkaana lagu bixinaya hadyado qaali ah oo uu bixinaya maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin saddex mawaadiicda muxaadaraadka oo ahaa kuwo ka turjumaya wakhtiga hadda la joogo xiise gaar ahna lahaa qodobadaa iyo kuwo kale ayay kaga duwaneed nadwaadkii horey loo qaban jiray muxaadarada koowaad waxaa lagu soo dhoweeyey shiikhulwaalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abumuslim waxaana ciwaanka muxaadarada ay shiiqa ay ahayd aayaadka ku tusinaya waxdaaniyadda alle iyo in alle koonkan keligii u xukumo سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله سبحانه وتعالى آياتنا كل يهي وحان أم جندونا آيات كان يحجج كان حق تسنايا inuu qur'aanku xaq yahay nebi maxamed xaq uu yahay diinkuu la yimidna xaq uu yahay xaq allena laga soo dejiyey ayaanu waxaanu kas ku tusin doonaa insaanka jihooyinkaanu ka tusin doonaa buu yidhi allah subxaana wa tacaala
markii shiiqa muxaadarada uu dhammeeyey waxa uu soo gudbiyey su'aal dhextaal ah oo ku aadaneyd mowduuca shiiqa uu jeedinayey su'aashaas waxa uu soo dhexdhigay bulshadii ku sugnayd masjidka jaamac waxaana durbadiiba ka jawaabay mid ka mid a dadkii goobta ku sugnaa maraykanka soomaaliya intaasoo jeer ayuu yimid dagaal buu ku yimid caasimadda dagaal baa ka dhacay shacabka muslimka iyo mujaahidiintoo isku duuban ayaa maraykanka toos dagaal ula galay haddaba raggii mujaahidiinta ahaa ee farakutiriska ee la yaqaanay ninkii ugu caansanaa oo mujaahidka ahaa oo maraykanka sanka ka duray duleeyey ninkaas magaciisa iyo saddexan baa la rabaa inaad sheegto wabillahi towfiiq su-aasha jawaabteeda isku day waa sheekh cabdulaahi axmed sahl ku celi sheekh cabdulaahi axmed sahl muxuu ahaa qaa'idka mujaahidiinta wuxuu ahaa xilliga oo farakutiska ahaa maraykanka muxuu ku sameeyey waa ilaahay fadligii haziimo waxaa waaye ilaahay sabab uga dhigay baktigood buu ku jiiday si fiican buu su-aasha ugu jawaabay allahu akbar sheekh fuwaad maxamed khalaf ayaa ka mid ahaa culummadii nadwada ka qayb galaysay waxaana shiiqa uu jeediyey muxaadare ciwaankeeda uu ahaa asbaabu nasri iyo waxyaabaha nasriga keena
waxa ugu horeeyo min asbaabi nasri muslimiinta maanta joogtana noo laga baahan yahay inaan qaadano aliimaanu billahi tacaala baatinan wa daahira qaala allahu tacaala inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu lashhaad annagaa u helinayna buu alla yidhi rususha iyo inta raacday fi lxayaati dunya baan ugu helinayna ويوم يقوم الأشهاد يوم أنت قيامنا وأنؤه إلينا وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين دشوا ألا أرتي مؤمنين إيمان صحيحة ظاهرا وباطنا هذي لي ماذان ألا يؤمنوا نصرين يوم muxaadarada kadibna shiiqi waxa uu soo bandhigay su'aal uu soo dhexdhigay bulshadii ku sugnayd masjidka ee nadwada dhegaysanaysay waxaa la rabaa saxaabigii isagoo asiira risqi alle xaggiisa uga imaanayay waa kow ka gadaale saxaabigaa isaga ah laba bayd oo muslimiintu ay weheshadaan oo geesinimo ay ka qaadaanna tiriyey saxaabigina waa lagaa rabaa labadii baydna waa lagaa rabaa haddaan isku dayo waa khubayb bin cadiy radia allahu tacaala canhu wuxuu akhrinayay gabay falastu ubaali xiina uqtulu musliman calaa ay janbin kana fi llahi masraci wadaka fi daati lilahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwi mamazaci
jawaabta saxiixa ah saxaabigaas waa khubab ibni cadiyin wuu sheegay labadii bayt si saxiixuu u sheegay walastu ubaaliya xiina aqtulu musliman على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي رضي الله عنه وجزى الله خيرا ومتيستي هديديس هلا سيو تكلنا الله قدره nadwadan lagu qabta masjidka jaamac ee uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku soo aadaysaa xilli maalmo ka hor shirweyne aad u ballaaran oo ka dhacay degmada buulafullay ay isugu yimaadeen culummo ajillo ah culummo ka socotay wilaayada islaamiga ee baay dhammaan makaatibta kala duwan ee wilaayada islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin gogashiisa iyo martiqaadkiisana ay firisay wilaayada islaamiga ee baay kaasoo looga niqaashayey sida ugu fudud ee dadka lagu gaarsiin karo barashada diinta islaamka mahadsanid abuuxasaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa booqday macadka waxbarashada ee albasiira oo ku yaala deegaanka ceelansaar ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo waxa uu ahaa wafdi isugu jiray mas-uuliyiin culimo nuqabo iyo waalidiin islamarkaana uu horkacayay waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan kaasoo booqasho ku tagay xarunta machadka albasiira oo ay wax ku bartaan in ka badan boqol iyo labaatan arday oo xaafidulqur-aan ah munaasabada oo sidoo kale lagu maamuusayay ardayda oo dhammaysatay fatradii koowaad ee machadka waxaa kalimaad kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii iyo marti sharafkii kasoo qaybgalay ugu horeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay si aad ah ugu qanceen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo kelimad muhiim ah madasha ka jeediyey ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda macadkun macaahidii hora yaa lamid ay waa macahad xarakada shabaab mujaahidiin galanta kahayd maalgeli hayto shareec islaamka laga bardo waa maca daalika waluku kubedelayi mana mayku kubedelayi macaahidii hore ee qabaa'ilka macaahidul qabaa'il la rajari mayku kubedelayi macad sadaad walaalob ka dhawaajiyaayeen macahadkun ardayda dhammaan may bahla ka qaadadaayay shardiga ah in qur-aanka ifdiisan guddi oo harakadaha darti oo la jirnay ayaa inta kooya imtixaanka qaaday ardayda marka imtixaankaas hamaren markaas kadib waa lambilaayo fatradii koowaad ha dhammaad maasha allah may kale ku kubedelayaa dhanka may ahaa ikhtiyaari ahay makajarna may la raaya oo malag intaas halkoofade intaas sheen barnaamijku mashruucu markii harakada ni wareejidi boqol iyo dhowr ardayaal siinkufadee ma cadlan furo oo albasiira laro nan ari gabaa'ilka odayaalka aan weerni sida insha allah badinyo oo laga giibi taradii adana taas sheen adana taas sheen waana maana khiyaariyo waalidkii unugii walbarasho la fadaw leh ku qor lang diyaaran hayno ayl ha qornay osije may nagade markuu aska daba dhihay mana kan an injey ana do'aye an unugu awshe shahiidas ee unugu inta unugu wala la argay may waa juhdiga oo macallimiinta biyan iyo akhlaaqda ardayda جزاهم الله خيرا والدينتي كما دانا أقدا أرضيدي هدي سنتين دلوات العلم هدي سنتين علماء سين دردارنتي علمك أسباب تيس والهاي والله كوي laakiin isaga sinkirin markuu furaa galantin ka jaragda haddu sidii aan dadaalo inta hadda isku maalin ay tiin maalimiinta hal mar ashar siin wada siyaa ma dadaalka ka muduula ay kiwalna insha Allah taala dadaalka maalimiinta bayraabad kida takayaan in marka may wala dhegan uglaad wal barashada dadaal jazaakumullahu khairan jazaa wala eedan adkayaan an kana nagaan an kana nagaan may kumada wala la siin ku fadhiyo la siin ku sugayo intun juhda lan gelimaad dadka jahliga ku sugan oo banaanka roogan in wal bartaan la fada daawada ku gudud tawxiidka la bar insha Allah taala ziyaaradii un hasin ziyaarini may lahaaytay hadafje tanshiid iyo kormeer walbarashadalka dadaaloy macalimiinta waalidiintiinu baarag nagada macalimiin isagna may basiinlanaa allah subxaana wa taala siin barkaay shukran lakum wa jazaakum allahu khayran abaalkii ma gudu korna insha allahu tacaala qaar ka mid ah nuqabadaha ayaa dhankooda kalimaad ka jeediyey xafladda waxaana ka mid ahaa malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool isagoona ardayda kula dardaarmay in fursadan qaaliga ah ay ka faa'iidaystaan awalan in ilaahay ka mahadaydan tan kale la dadaalasan walaalaha horay horta ingreenayo nicmadan eedun ku faa'iidaysado waqtiga dhammaaday habeenkana dhammaaday saacadana dareeras fursada ilaahay san sii walbarasho diini ah maadi iyo diiniba ah may heleena lan kafaalagaada helen dowladaan helen oo san hogaamiyaas waalidiintan siigu murugo badan ini jiilkan muslimiinta geeka badbaada geeka ma diina arday etin geek barana may naga doontana hogaanka adduunyadan hogaamiya iyo noytay dadka maamulo naga doontaan idad ku culmaadiya asaaso insha Allah insha Allah ilaahi madlay adoon dadaalkan hatilka jaro shuhadadan dhiijo iyo amnaa shuhadaa intaas dhooq ducaadiyo ilaahi madlay adoon dhiijo ilaahi madlay adoon macahadkan oo ay wax ku bartaan boqol lix iyo labaatan arday oo xufaad ah ayaa bilooyin ka hor laga hergeliyey deegaanka ceel ansaar waxaana furitaankiisa oo ay kasoo wareegatay muddo toddoba bilood ah si weyn looga dareemaya juhdiga la geliyey ardayda waana qayb ka mid ah dadaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bixinayso jiilka mustaqbalka ugu dambayntiina golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa bogaadiyey guusha weyn ee ay gaareen muslimiinta reer falastiin casaam carafaat ayaa warkan inoo hayaa reer qasdo oo guranaya midhaha samirka iyo guusha ayaa waxaa golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado ay boogaadiyeen guusha ay soo hoyeen shacabka reer falastiin waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa tahniyad u diray muslimiinta reer kazo iyo sida cadowga sanka dhulka ugu jiideen aniga oo xasan cismaan biixi waxaa aad iyo aad usoo dhaweynayaa maantayta guushaas iyada ah waxaana nahay muslimiinta ku faraxsan guusha ay gaartay filistiin waxaanan kuwa kale ku baraarujinaynaha soomaaliyeed sidaa iyo kuwa kaleoo mujaahidiinta ho ummadda muslimka u jihaadaya dalkooda iyo diintooda iyo cirdigooda kana dhimanahayo gaaladu waxay la damacsan tahay inay sii laba raabaan dadaalkooda waxaan halkan ka bogaadinhayaa guusha ay gaadhay walaaladeen falastiin ee ilaahay ka guureeyey gaalada kabacdi markay shan iyo toban bilood ay dhiigooda iyo naftooda iyo maalkooda ay hureen gaaladii way ka guulaysteen ilaahay baa ka guureeyey waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa sida geesinimada le dhiirigelinta le wadaninimada le islaamnimada le ee uga guulaysteen gaalada ee geesinimada leh ayaan u bogaadinhayaa walaalaheen falastiin waxaan aad iyo aad ugu ducaynhayaa guusha wayba gaadheene inay alla u dhammaystiro wadankana gacantooda maxaan ku dhahdaa siday tahay alla ugu simo laguna xukuma shareecada islaamka annaguna haddaan nahay geesiyaasha bariga africa ama dhammaan soomaaliya waan inii soo ducaynaynaa haddii ay noqoto meel inii soo marra'aan helo waxaan inagu kordhinaynaa mujaahidiin waxaa halkaan ka bogaadinaynaa jabka gaalo jabtay oo maraykan u weyn yahay guushay ka gaareen walaalahanaga muslimiinta oo falastiin waa dhabar adeegteen guushaad gaarteen keliyana ma gaareen muslimiinta dhammaantooda u gaarteen waxaadna ku gaarteen sabarkii iyo dulqaadkii aad muujiseen shan iyo toban bilood muddada ah dhiigba idinku socday gaalo dhiigbaha iyaduu ku dambeeyey wayna ku jabtay ilaahaynu ku daleeyey walaalihiina soomaaliya bariga afrika jahaadka ka wado haweenay dharaar waa idin soo fiirinahayeen waayna idin ducaynahayeen haddana waa idinku faraxsan yihiin walaalaheenna waa guusheenna waa guusheenadii waana ku faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa halkan waxaan ka bogaadinaynaa ama aan ooga hambalyanaynaa ama aan ugu ducaynaynaa falastiin guulihii ay ka gaareen iyo horumarkii ay ka gaareen gaaladii sahnuuyiyiinta ahayd oo weerarka kusoo qaaday muddo laga joogo shan iyo toban bilood waxaan allah uga mahad celinaynaa inuu jebiyey yuhuuddii sahnuuniyada ahayd iyo gaaladii saliibiga ahayd sida maraykan iyo yurub oo garab taagnayd ilaahay inuu jebiyey ceebeeyey annagoo doorkaas ku faraxsan kuna garab taagan falastiin ooguna ducaynayno ayaa waxaa noo muuqata meel kastoo ay joogtayba gaalo inay sidaasi la eg tahay maraykanna waa kan gubanayo goboladiisii ilaahay baa awooddiisa tusay inayna awood lahayn gaalo maraykanna waa gubanaya ilaahay waxaan ka baryaynaa hasiimada iyo jabka iyo dulliga ilaahay inuu u kordhiyo oo u siyaadiyo oo dhulka uu ku jiido baabi'iyo oo xaqa iyo sharciga iyo ay ku tunteen iyo awoodda beenta ay sheegteen ilaahay inuu tabartooda tuso allah baan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inkastay awoodeen in gurmad militari ay u diraan walaalaha reer falastiin haddana shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed ayaa walaalahooda la garab taagnaa ducada iyo wixii kale ay awoodeen warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u tahay warkii duhurnimoha oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid midka la mid ah ayaa noo madalaa inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu